heshiiskii ahaa dekeda berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkada oo qalad ka yimi qaladkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dawladda federaalka ah iyo madax kale oo iyana somaliland ah marka waxa weeye heshiiskii sidii ahaa heshiiskii waa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka kan ciidanka loo si military base loo siinayo imaaraadka markaasi qaldan xafiiskan xafiiskay waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran hantida qaran oo ah bad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxaa hantida la guurtada hantida guurtada waxaasi heshiiskaasi waa khalad dadka xildhibaanada ah ee somaliland waxa loo qeybiyo nuqul aan lahayn intastaato aan lahayn oo aan lahayn laka reerkii heshiiskii la kala siixday iyo siixyadii waa laga qariyey waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskana xagadi buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin shaksiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah gacan maris bay soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda uqabanaysana ma laha